warar ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta kulan uu dhex maray madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubno ka tirsan beesha caalamka shirkaasi oo ka dhacay afsione ayaa waxaa faahfaahintan ka soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si lama filaana ku tegay teenada efesone ee ku taalla xaydhaabka garoonka aan cadee magaalada muqdisho wuxuuna halkaasi shir ay albaabada u qoran yihiin kula leeyahay wakiilada beesha caalamka ee taageera soomaaliya shirku ah mid ay albaabada u qoran yihiin wuxuu u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigooda xerada xalane ee xaydhaabka garoonka aan cadee magaalada muqdisho way adag tahay in xog badan laga helo shirka oo qaybaha looga wada hadlayo waana mid u gaara beesha caalamka iyo madaxweyne farmaajo oo aysan cod kale ku uhelinaynin shirka hadda socda ee looga hadlaya arrinta doorashada soomaaliya wakiilada beesha caalamka qaarkood ayaa hore kaga soo horjeestay muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda kuwaasoo meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka madaxweyne farmaajon uu saxeexay go-aanka muddo kordhinta ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka waxaa horey gaashaanka ugu daruuray maamul goboleedyada qaarkood mucaaradka fadhigooda ee muqdisho waxaana sidoo kale mowqifkooda caddeeyay qaar ka mid a wakiilada beesha caalamka ee jooga soomaaliya iyagoo ka digan muddo kordhinta ay samaysteen hay-adaha dowladda soomaaliya gaar ahaana go-aanka golaha shacabka xilligani soomaaliya waxay wajahaysaa cakirnaan siyaasadeed iyo mid amni taasoo salka ku haysa arrinta doorashada soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho